asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maanta waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo tusaalayaasha furada badan iyo howlaha farada badan isu keenta taasoo tilmaamo cajiiba bixisa tilmaamaha cajiibka ahoo noocyo badan iyaga oo hadba dhinac ka imaanhaya dhinacyaha farada badan ay ka imaanhayaanna waxaa weeye bulshada ayay kasoo dhexbaxayaan xitaa eray bixinta iyo mahmaahiya iyo tilmaamaha iyo qiyaasidu ilaa iyo maanta waa kuwo loo baahan yahay waxayna kasoo dhexbixi karaan kuwa guryaha gada kuwa guryaha dhisa kuwa weelasha iibiya kuwa qudaarta gada maadaama reer magaal noqonay ma ahan xubintii murtidu inay dhammaatay waa in islaanta hilibka gada ee kawaanlaha waa inay hilibka ka mahmaahdo midda haddii ilahay kuweedmahayo qudaarta iibinaysay waa inay qudaarta ka mahmaahdo midda dhagxaanta iyo dhuxusha iyo iibinaysay waa inay ka mahmaahdo midka dukaanka gadahayaay waa inuu ka mahmaado tiisiyaha midka gadahayaay waa inuu ka mahmaado maxaa diidayay raggii horeba nolosha ay la deriska yihiin ee ay ku jiraan iyo qaybaheeda kala duwan ayay ka mahmaahi jireen adiga maxaa xigmadii kaa qaaday maxaa luuqado qalaadoo baas dhalala kuu saaray ingiriis wuxuu dhahaa ubaad meesha lasoo taagantahay iyo faransiiska dhah iyo talyaaniga dhah annagama faransiis iyo talyaani baan nahay waa inaan ka mahmaahnaa kuweenna oo aan afkeenna ku mahmahnaa oo aan ereyadiisa soo qaadanaa oo aan kor u qaadnaa oo aan dhiiri gelinnaa oo aan qiyaasta uu leeyahay siinaa saasaa lagaa rabaa waa inaad sidaa iyada ah u fahamto oo marnaba erey bixinta afkeenna hooyo iyo tilmaamihiisu kolnaba ayna hadhin maantana xubinteenna murtida maanta idamka iibba waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinka iyaga ah qayb ka mid a waana sheeko ka mid a dee sheekooyinkii qoysaska inta badanba haddii eebba idmahayo qoys haddaad maqasho haweeney unbaa madax u ahoo hagta haddii laba nin oo keligood meel degan ama nin keligii meel degan ama afar nin oo walaalaba meel degan ilme hebel unbaa la dhihi qoyskii ree hebel la dhihi ma reer ma soo gelahayo qoysnimo midnaba aqalkaa ilme hebel unbaa la dhihi gabdha hadday yihiin gabdhaha ilme hebel unbaa la dhihi wakaa laakiin hadday hooyadood joogto ree hebel baa la dhihiyo qoyskii ayaa meesha soo gelaya marka tan maanta waxay ka sheekaynaysaa xubinteennan murtida maanta idamka iibe haweenka iyo siday u jecel yihiin dabamarka dabamarka iyo maaragtay maneennada waxan aad dhahdaan ee hadda luuqadaha qalaad kasoo qaadateen macnaha maneennada waxaa weeye waa un qayb ka mid a dabamarka iyo dabragoynta iyo dhaga adayga iyo macangegnimada iyo waxay jecel yihiin baa layidhi dumarku ninka beenta u sheega waxay jecel yihiin midka laba balanood uga baxa waxay jecel yihiin midka warwareejiya waxay jecel yihiin midka maarata iska gidiya laakiin midka daacadda ay hal meela soo taagan kaa haweenku aad uma jeclaan sababtoo ah nin baaba jirayba aan xasuusto oo haweenaydiisii intay ka dacwootay leyiin maxaa rabtaan kaasay tiri iima sheekeeyo ninku iimaba sheekeeyay te nimaan ii sheekeynayna saan ula noolaanhaya waa dhibaatooyinka ragga haysta ayay qayb ka tahay marka nin un la caytamo oo qojoqojeeyo oo waxeeya ayay rabtay bay ka dhigan tahay aad iyo aad waa dhacdooyinka dhaca bay qayb ka tahay ninkan marka haweenka maxaa la yidhi naaganimaan madaxooda minje u rogin ninba uma yaqaanaan nimaan madaxooda minje u rogin naaguhu nin uma yaqaanaan ayaa la yidhi taasoo ku tusinaysa qayb musuq maasuqa ka mid a ama in la lugooyo ama lala harjado ama maaragtay lagu adkeeyo ama maaragtay la dabamarteeyo ama ballanta looga baxo ama wixii la ogaa marat waxaasoo dhan ayay ka helaan baa lagu leeyahay ninaan madaxooda minjo u rogin naaguhu nin uma yaqaanaan bay ku leedahay taas haddii wax ku jiraan dee kolley dhegeystayaashu iyaga unba qiimayn doono oo dhihi doono talow ma arrintaas ma dhabbaa mase waxba kama jiraan sababto a meeqa nin oo adigu aadan waxba waxara u dirsateen oo gabadhu iska daba socoto iyoad aragtoo fara badan ahmaada maanta kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii eeb waxaa la yidhi haween ha u abaal sheegan amaahana ha u diidin